madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha dalka mudane xamse cabdi bare qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ayaa ka qayb galay daafurka urur siyaasadeedka cadaaladda iyo wadajirka kaa oo hoggaan uu yahay madaxweynaha soomaaliya ururkan oo muqdisho loogu dhawaaqay ayaa waxa uu ka kooban yahay qaar ka mid ah dowladda federaalka ee soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada hirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo s s khaatuma cali guudlaabe xuseen madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in urur siyaasadeedkani uu ku biiro islamarkaana muddo uu kusoo jiro siyaasadda uusan weligiisa ka mid noqonin urur ka mid ah ururada dalka bacda salaam aad ayaan ugu faraxsanahay caawa inaan goobjoog u noqdo shirweyne urur siyaasadeed aada u weyn ee cadaaladda iyo wadajirka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo runtii waa guul weyn oo la gaadhay ummadda soomaaliyeed ay gaartay in caawa loo fadhiyo ummadda soomaaliyeed dhinac waliba isaga timiday ay urur ku midowday lagu wada qancay runtii waxaan leeyahay waa guul weyn oo la gaadhay waana wax lagu faano waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed guud ahaan hambalyo hambalyo runtii soddon iyo dhowr sano kadib in caawa iyo laysu yimaado intaan iyo in kaloo ka badanoo dalka afartiisa gaar jirto lagu qanciyo urur siyaasadeed oo aada u ballaaran runtii waa wax lagu faano waxaan leeyahay hambalyo hambalyo
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saalax axmed jaamac ayaa sheegay in ururkan uu ka duwan yahay ururada kale ee dalka maadaama ay ku midaysan yihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka
aan kaftan ku bilaabee horta xisbigan barakadiisa iyo cadaaladdiisa iyo wadajirkiisa waxaa idiin caddaynaya in dadkii gobollada kale sasamaystay xilliyada kala duwan iyo maamullada ee mararka qaar ismaan dhaafay ay maanta halkan wada hadhsanayaan oo ay calanka soomaaliyeed iyo xisbinimo wada hadhsanayaan waxay tilmaan cad u tahay xisbigu inuu noqon karo aalad ummadda loogu sameeyo yoolal ka waaweyn kuwa laga yaabo in heerar hoose lagu maaraynayo waxaan rabaa maanta inaan qiro inay sharaf weyn ii tahay oo cizi iyo karaamo ii tahay in xisbi ay isugu yimaadeen dadka soomaaliyeed oo ka soo kala jeeda geyiga soomaaliyeed oo dhan ilaa iyo kuudhaa iyo kismaayo cidhifyadeeda ilaa iyo saylac dad ka soo jeeda oo soomaaliyeed oo magaalo madaxda dalka maanta ku samaysanaya xisbi sharaf weyn ayay ii tahay inaan qayb ka ahaado hogaankeedana qayb ka ahaado
shirweynahan oo ah midkii koowaad ee ururka ayaa lagu doortay hogaanka ururka waxa uuna ka mid noqonayaa ururada cusub ee kusoo biiray loolanka ururada ee doorashada qof iyo codka ah ee lagu jiro